أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha jimco walba ayaad xiliyadan oo kale ka maqashaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan alaabana barnaamijka waxaanu kusoo gudbinaa mowduuc muhiim ah toddobaadkan waxaa taagan oo aad loo hadalhayaa bixitaanka ciidamada shisheeyaha ee kusoo duulay wadanka soomaaliya wejigiisa labaad oo bisha juun ee soo socota bilaabanaya iyadoo hadalhaynta ugu badan ay kasoo baxayso siyaasiyiinta iyo xubnaha kala duwan ee dowladda federaalka ah iyo xataa dowladaha shisheeye ee ciidamadooda ay qaybta ka yihiin duulaanka lagu soo qaaday wadanka soomaaliya arrimahaas ayaan maanta falanqeyn doonaa waxaana nagala qaybgalaya aqoon-yahanada cabdulaahi axmed cabdulle iyo aqoon-yahanka kale maxamed sheekh xasan waa mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
waa hagaag dhegaystayaal mar kale waxaanu hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu horudhaca waxaad ku maqasheen ciidamada shisheeye bixitaankooda wejigiisa labaad inuu bilaabanayo bisha juun ee soo socota iyada oo aad dowladda federaalka xubnaheeda kala duwan ay arintan u hadalhayaan dhinacyo kala duwan ayaan ka dul joogsan doonaa waxaan marka hore soo dhaweynayaa akhyaarta nagala qaybgalaysa aqoon-yahan cabdulaahi axmed cabdulle iyo maxamed sheekh xasan labadiinaba soo dhowaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته waa tahay waxaan ku horeynayaa n cabdullaahi ustaad cabdalla e, ciidamada shisheeye caalamka wax cusub ma ahan in wadan ay aadaan n ciidamo isbahaysi ah e, ciidamo urur ka socda amaba wadan e, ay soo galaan ciidamo kale oo deris la ah oo saf hore laakiin soomaaliya waxaad moodaa inay ka duwan tahay wadamada e, caalamka gaar ahaan afrika marka la eego tirada inta mar ee lagu soo duulay maxaa u sabab ah hadda tusaale haddaan kasoo qabanno etoobiya oo kale hal mar ayaa lagu duulay oo talyaani ayaa ay isqoomeen ee kenya oo kale tan iyo markii xorriyadda ay qaadatay wax ciidan shisheeye ah oo la geeyey ama duulaan ee shisheeye oo ay la kulantay ma jirin maxaa u sabab ah marka n soomaaliya inay ka duwanaato e, wadamada kale taariikh ahaan
ilaahay ashirkii khayrkaana waafajiyo waa su-aal aad u weyn oo aad u maaragtay gudab weyn oo ballaaran soomaaliya waxaa ka duway wey macnaha maxaa ka duway Eh, iyada oo ciidan meel tegay iyo xaalkiisa iyo la garanaya soomaaliya haddana intaasoo jeer intaasoo mar in maarag soomaaliya daad og tahay amaan ognahay ama nawad ogyahay oo taariikhiyan marka dib loo fiirso waa qudrigaas yarka ah oo sirinka u samaysan oo yacni maxaan ku idhaahdaaye baddaas weyn leh oo aad iyo aad u khayraadka badan waa dad muslim ah oo boqolkiiba boqol caalamka la sheegay inuu muslim yahay la dhihi jiray ah ahna xaqiiqatan oon kusoo daraasaynay dugsiyadii hoose iyo dhexe iyo dalka markuu jiray taariikhiyan Eh, marka waxaa la dhihi karaa soomaaliya wax badan bay waxay kaga duwan tahay wadamada aada sheegayso waxa wa yani factory badan baa jiro ama waxyaabo badan waxyaabahaas waxaa ugu muhiimsan oo soomaaliya loogu dhimaynaya loogu abeedinaya oo saas loogu gelaya horta waa diinta awal kula shay asalka markaad fiirsana dhammaan waxa ku xeeran waa dowlad kristaan etoobiya kenya xaggee kale xaggii kale bad baan ka leena yaa kale xuduud la leena walidaalika taasaa caalamka iyo maaragtay ee waxaa lagu sheego maaragtay qaramada midoobay iyo ummadahan kristanka iyo waxaas taasaa waxay ku haysaa utur iyo ciil ilaahay si ma dhahayo way ka bishiyo waxaa laga yaabaa inayba maaragtay tag u dhammaato teenna midda ilaahay oo maaragtay horta marka mushkilada waxaa in lagu taqabsida baahan waa dal yar oo hodan ah oo muslim ah oo intaas dadweyn gaalaha ku dhex jira heebtaas leh marka taasaa loo quuri la-yahay islaamkuna waa awal factor oo lala dagaalay waxa la dagaalayaa ka garan kartaa yani dawladaha la keenaad ka garan kartaa waxaan ilaa shan iyo soowad muxuu ahaa amisom iyo kastii hor iyo baalkii dawlihii la keenay maxay ahaayeen wixii la dagaalayay ahaayeen kulli waa kristan caalami ah wey iyo wax soo raacay oo maaragtay murtasaqa iyo murtadiina marka ahamu shay islaamkaa lagula beegsanayaa wasaaliyan dalkeenaa la rabaa wasaalisan yani khayraadka iyo waxa ku jira loola quri yani waxyaaba badan oo kalea sii jira oo taariikhda yani hadda waktiga waa iska kooban yahay soomaaliya waa cusub dad aad gara iyo caqli iyagu aqoontooda iyo dal ahaan iyo taariikhdooda ay iska yartahay haddana waa dad cajaa'iba taariikhda sheegayso marka waxaasoo dhan baa noola beegsada adeeru taasaa kala dhigi karaa waaya waan kusoo laabanayaa maxamed sheekh xasan isla su-aashaas ayay ka daba dhowdahay waddamada hadda lagu duulayay sida libiya oo kale yemen oo kale iyo kuwa la midka ah dhulkan maqrib ku yaalla inta badan dhaqaale iyo shidaal iyo macaadin ayaa duulaankooda uu ku qotomaa oo qaarkood waaba laga soo saaray oo waa la boobayaa oo waa la dhacayaa ciidamada shisheeye ee atmis hadda waxaa baxay qaar ka mid ah wejiga labaad bixitaankiisa wuxuu bilaabanaya oo mowduucaba aan diyaaradda ku saareyno oo bisha juun ee soo socota waxyaabaha ka dhashay iyo doodaha intaanan gelin ciidankan ma jiro wax shidaal ah oo ay soo saareen oo ay boobeen ma jiro wax kaloo khayraad ah oo wadanka ay kala baxeen oo afrikaanta ee ma jiraan haddana way baxayaan maxay tahay sababtu
bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wacala aalihi wasaxbihi wamawalaah wabacdu horta waa sax nimanka duulaanka ay nagu soo qaadeen horta wuxuu ku saabsan yahay marka hore waa diin oo inay diinta islaamka ay baabi'iyaan oo dadka muslimiinta ay islaamnimada ka saaraan marka labaadna waa dhaqaale oo wadankan dhaqaalihiisa inay kaan marka markaa u imaano su-aasha wadamada qaar waa waxay kala baxeen macaadinteed iyo shidaal iyo waxyaaba badan ay kala baxeen wadankan hadda waxay ka baxayaan ayagoo aysan u suurta gelin marka waxaan leenahay horta bifadli illahi subxaana watacaala ayay ku ahaatay tuma waxaa la helay rag mujaahidiina oo dhabarka u dhigta oo maxaa la yidhaahdaa oo la dagaalama oo ka diida maxaa la yidhahdaa qorshahay ajenda ay la yimaadeen marka ilaah ilaah maadii waxaa in xarag jool mujaahidiin ilaahi ooga dhigay caqabad hortaagan in ay nabad ku helaan aslan waxyaabahan dhaqaalaha shidaalka shidaal soo saarida iyo macdan gurista iyo wax dhanba waxay u baahan yihiin nabad horta in la helo oo xasilooni lagu soo saaro marka xasiloonidii yaa loo diiday sababka ugu muhiimsan horta waa kaa oo allah subxaana watacaala uu ku saleeyay xarag jool mujaahidiin marka haddana waxay u eg tahay bixitaankooda in iyagoo hadafkii gaarin ay baxayaan waana sababka ugu weyn oo hortaaganna waa arrintaa oo xarabsha mujaahidiin oo kaashanaysa qabaa-ilkeedii shacabkeeda muslimka ayaa maxaa la yidhahdaa ka hor ka hor istaagay arrintaa waayahay ustaad cabdullah haddaan usoo laabanno ee xaaladda hadda taagan madaxweynaha dowladda federaalka waxa uu kala hore qoray inuu aqbalay bixitaanka ciidamada shisheeye dabcanna wuxuu ahaa qorshe horey loo dejiyey oo magacii hore laga guuray amisom ahaa atmis loo guuray aan lagu kadin dowladda federaalk waa qorshe muddo soo jiitamayay xasan hadda wuxuu leeyahay oo uu qoray sida dadka dowladda ka midka ah iyo cabdisalaan guuleed oo kale ay sheegayaan in afarta kun ee bisha juun la rabo in la bixiyo dib loo dhigo haddii aysan suurageli karinna laba kun la saaro labana markaa la reebo maxaa keenay marka xasan oo shalay qoray in uu buuxin karo meesha ciidamada shisheeye ay ka baxaan inuu haatan sidaa isku bedelo uu yidhaahdo al-shabaab iskama dhicin karno intaas haddii la saaro
baaraka allah fiik su-aashaas su-aashaas horta waxay xasan iyadoo muwajaha xasan loo weydiiyey direct oon ka badlahayn yani waa waana imaan doontaan codkiisii hore la maqashiyo haddana la yidhaha codkiisii dambe laakiin waxaan dhihi lahaa anugu kulley caqligayga iyo aragtidayda xasan yani tabartiisaa u run sheegtay taakiisaa u run sheegtay jilaal xasan ciidamadiisii ahaawey waxaa la isweydiiyaa ciidamadii uu xasan la wareegay oo farmaajo dhisin la yiri oo maaragtay helow helow helow lahaa meeshaasaa umaa maaragtay waana sadar muuqdo su-aal ka dhan waay xaqiiqatan xasan muxuu hayaa xasan marka inuu yidhaaho hadda warnamayo wahayeelina waxaa la yidhi maaragtay alxaqu maa shay dambiil acdaa xaqa iyo dhabtu waxaa wey waa wuxuu cadowgii inta celin waayo uu markaati furo ayagii baa waxay leeyihiin sida aad aragto ama aad arkaysa ama aad og tahayba yani waa xajiib ayagii dowladiisii iyo baarlamaankiisii iyo dadkii asaga maaragta la jooga ayaa wuxuu leeyahay waa dariiqi afghan se way of afghanistan everything aba ayagan marka maxaad leedahay marka xasan muxuu sheegaya xasan waxba gacan uguma jiraan waa un kulley arrintiisana waa ogyahay xasan ciidankiisii waa jabay inuu marka yidhaaho waa u markaa wey xasan muxuu haya xasan maxaasa gacan ku haya xasan waa laga sii dhacday yani runtaa loo sheegay xasan ilaahay baa maaragtay tusay xasan ilaahay uu la dagaalamay diintiisii uu la dagaalamay kitaabkii ula dagaalamay xabadkuu garaacay ya fircoon muxuu yidhi ana rabbukum laxlaa yani saas oo kale uu xasan gaaray ismana oga isma oga wax qabtana ma laha walidaalika xasan xaqiiqada waa waxa weye waa taribad yadaaka wey waa waa dhuldhacay ilaahayna waa usii kordhinaya insha allahu wayna ku dhamaan sida ayada insha allahu xasan cadaab yani kulli waa su-aalo soo socda oo maaragtay ka hor dhici maayo
wata arrinta aad ka dhawaajisay oo ah in dad badan ay ku celcelinayaan oo dowladda ka mid ah sidii afghanistan oo kale ayaa ka dhacaysa soomaaliya dadka ka hadlaya waxaa ka mid a madaxweynaha kenya waxaan siinayaa su-aashaasi maxamed sheekh xasan madaxweynaha kenya arintaasi wuxuu u tegay dalka mareykanka jo baiden ayuu aad ugu gudbiyey afghanistan oo kale ayaa ka dhacaysa buu yidhi isagu maxaa ka qoseeya soomaaliya say u ekaanayso afghanistan ha u ekaato ama yaysan u ekaane maxaa ka qoseeya
waa maqlaynay maxaa la yidhaahdaa william ruto booqashadii uu booqday uu tagay maraykanka iyo si ugu calaacalay dowladda maraykanka oo hadda duulaankan saliibiga hogaaminaysa marka intaanan horta ka jawaabin waxa ka khuseeya horta waxaa nasiib darro ah in ay isku dayayaan madaxdan oo christanka ah ee dowladahan deriska ah in arrimaha soomaaliya ay soo faragastaan horta waa arrin nasiib darro dadka soomaaliyeed inay ka dhidiyaan la rabo midda kale horta uhuru markuu saa leeyahay maxaa william ruto markuu ka hadlayo soomaaliya waxay haysaa waddadii afghanistan uma hadlayo maslaxad soomaaliyeed iyo maxaa la yidhaahdaa ummadda soomaaliyeed iyo waxa u roon iyo waxa u daran midna kama hadlaya wuxuu ka hadlayaa wuxuu og yahay dulmigii uu geystay uu u geystay dadka soomaaliyeed dulmigii uu u geystay maxaa la yidhahdaa shacabkan oo ay ugu weyn tahay inuu xoog ku haysto dhul dhan oo dad muslimiin ay degan yihiin ama soomaaliya ama muslimiin kale inuu xoog ku haysto oo maxaa la yidhaahdaa oo hadda ka hor uu dad badan u xasuuqo muslimiina oo isku dayay in ay maxaa la yidhaahdaa ay ka dhiidhiyaan dulmiga uu geysta dhan oo ay dowladiisa geysatay uu ogyahay marka hore wuxuu kaloo ogyahay dulmiga ilaa hadda uu wado iyo dhulka cusub ee hadda uu qabsado ay kismaayo ka mid tahay iyo dhulkan jub jubbada hoose dhulka uu haysta iyo gardarada dhan uu ogyahay marka wuxuu ka gilgilinaya oo ka baqayaa in awood oo maxaa la yidhaahdaa aanan tanaasuleynin oo u dagaalamaysa diinteeda iyo dadkeedii iyo dalkeeda u dagaalamaysa in soomaaliya ay la wareegto dabcan welwel adagay ku haysaayo waxa keliya ka hosee waa intaa marka waxuu hadda uu maraykan uga calaacalayo uu xagga u tagay waa un dulmigii asaga iyo dowladiisii ay hore u geysteen ilaa haddana ay dadka soomaaliyeed ay ku hayaan oo ay rabaan dhul soomaaliyeed inay boobaan dad soomaaliyeed boobaan iyo awood arrintaa ka hor istaagaysa inay soo baxdo oo ay qabsato waddanka welwalkaasa haya intaasoo waxa marka uu u calaacalay uu ordayo waa tahay ustaad cabdullah codsigan xasan sheekh uu gudbiyey oo ah bal inaan la dayicin dowladda federaalka ciidamada shisheeye wejiga labaad bisha juun wax laga bedelo ma isleedahay waa laga aqbali doonaa ama codsigaas muxuu ku dambeyn karayaa jazaa allahu khayr alakhi maxamed siduu runtu u cabiray waa su-aashii hore haddana waxay waa aad iyo aad bay maarata muhiim u tahay tiisu u baqayaa ninkaas heesu somaalba ma baqayo horta xaqiiqda waa sida u xadiray walaalkaas maarag jaza allahu khayr taasintaas haddaan kaga tago xasan xasan horta asaga ma loo yimi xasan asaga wax ma loo waday soomaali waxaa la yidhi ninkii aabbaha dilay adigii hoos kuuma jiido adeeru soomaali iyo kenya waa naqaanaa soomaali iyo etoobiya waa naqaanaa soomaaliya iyo maaragtay caalamka christan waa naqaanaa yani hawsha waa dhammaan ya bise waxaa jirta la dhihi jiray waa laga yaabaa marar badan inaan meediyaha ka sheegay aa fulaan ka dhacday maaragtay aniga aan goobjoog ka ah yaa fulaan khalaas intaat ilqadiya hawsha waa dhammaatay hawsha xag alle ka dhammaatay dadkaan tabartooda u run sheegtay waa tageen xasan in looga yeelo yani haddii laga yeelayo waaba la arkaaba sadarka waa muuqdaaba asagii baane kenya iyadaane waxay noqonaysaa afghanistan madaxweyne baa xalaaxalaya wax sida hadda aad adinka aada ujeedaaniin waayo hadday saas tahay yani xasan xalaaxalkiisu yani ma maqnaa yani lisaanu xaal ahaan miyuu u maqnaa mise maqaalu u maqnaa muxuu soo kordhiyay xasan lisaanu xaalkii lisaanu maqaalkii lisaanu xaalkaaba adbiiqsan oo beliiqsanba lisaanu xaalkiisii oo ayaa la wada arkayay waa adigii baa xalaaxalaya marka see loogu joojinaa see loogu joojinaa خلاص انتهت القضية يا شيخنا واضح ماطي إلهي حديثنا وكذا عيسى لكن واحد إسلايا حقيقة حسن لفعت من تولنكو هيا لفعت من تولنكو أفوفو كجيري هذا ما يكون بحلقية معنا ده فلا قد أسدتك أدو سهمي وحي الموغي لف وحل الدولة هلب يمنال لدو كجيرو لكن لف هدان تان تولنكو سارون مركز سوجي لكوهر ما يجري هل سعنيسا معه marka xasan warkiisu waa iska shimdirayo heesa kaaleyo heesa halkaan hortaydaa soo fariista oo hees wanaagsan heesa saasaan dhihi karna xasan waxba gacan kuma hayo wax laga yeelayana ma muuqdaan haddii laga yeelayo waaba la arkaayo waxaa maxaa marka ilaahay maaragtay arrintii khayrkana waafajiyo weligood maxaa ku hayaan afqaan bay noqon iyo kanay noqon dalka annagaa leh inkan annagaa leh jazaaka allahu khayr waan kuusoo laabanayaa dhegeystayaal weli waxaan dhex maquuranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo maanta aanu ku falanqeynayno wejiga labaad ee bixitaanka ciidamada shisheeyaha ee la baxay markii dambe atmis maxamed sheekh xasan siyaabo kala duwan ayaa looga hadlaa waxaa ciidamada shisheeye bixitaankooda u sababta ah si cilmi ah haddaad u eegto maxaa u sabab ah bixitaankooda
waxbaan ka yara taabtaan umalaynaya marka marka hore bixitaankooda markii hore imaanayeen horta dan soomaaliyeed muu imaadeen waa su-aasha marka hore imaanayeen nimankan dan soomaaliyeed uma imaanin saasay sheegeen laakiin iyagu horta iyaga saa way sheegteen laakiin aqoonyahanka aqoonyahan cabdalla oo khadka igula jira wuxuu hadda sheegay lisaanu xaalka ka xoog badan lisaanu maqaalka waxaa qofka uu ka beensheegi karaa afka laakiin afcaashiisa waa waxa maxaa la yidhahdaa qalbigii ku jira afcaashiis kasoo maaxaya marka nimankan way sheegteen dan soomaaliyeed inay imaadeen laakiin waxaan kusoo koobi karnaa xaqiiqday u imaadeen markaan fiirino markaan fiirino nimankan inay gaalo yihiin oo allana uu noo sheegay cadaawada gaala ay noo qabaan iyo inaysan khayrna la rabin haba yaraadee maa yawdu aladiina kafaruu min ahli kitaab walmushrikiin an yunazala calaykum min khayrin min rabbikum uu ilaahay leeyahay khayr haba waxaa meesha ku jiro adawaatu lcumuum dhan khayr dhan idinlama rabaan meeshu rabo ha ahaadee waa in yar xataa oo khayr idinlama rabaan marka markaan fiirino marka dhaqankooda iyo ahdaaftii u imaadeen iyo inay gaalo yihiin oo aan waxaan ka filayna ay tahay uun shar horta wuxuu yimaadeen nimankan marka hore wadankan in awooddan jihaadiga ee islaamka u dagaalamaysa in laga baabi'iyo hadafkooda koowaadkaas waa uguna weyn hadafka labaad markii awood islaami ah awood jihaadi ah laga baabi'iyo dadka dabcan waxay noqonayaan dad dulaysan oo dadka markii islaamnimada laga fogeeyo way duloobayaan markii la dulay in dhaqaalahooda si tartiiba oo maxaa la yidhaha nabad lagu gurto horta ahdaafta imaadeen waa labada arin marka hore in dadka xagga diinta lagala diriro oo awood diin u dagaalamaysaba laga baabi'iyo kadib markii ay duloobaanna dhaqaalahooda la gurto marka markii hore imaanayeen uma imaanin maslaxad soomaaliyeed hadda ay baxayaanna inay soomaaliya wanaag la rabaan ama maslaxa soomaaliyeed uma baxayaan dabcan duruufta urur sheegtay waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhahdaa waa waa waxay arkeen xaqiiqda soomaaliya kaga soo horeysay iyo waxay kala kulmeen marka waxaan leenahay hadda bixitaanka waxaa keenaya ma aha inay ahdaafdooda fuliyeen waa in iyo mana aha in maxaa la yidhaahdaa ay maslaxad soomaaliyeed u arkeen inay baxaane waa iyaga maslaxadooday u arkeen waa aragnaa adduunka hadda waxa ka socda nimanka horta afrikaantan dhaqaalo iyaga wadamadooda ku haystaan oo ay ku dagaalamaan oo dhaqaalaha afrika dhan gaali muslimba afrika waxay ahaadaan dhaqaalada waxaa gurta reer galbeedka saan naqaano oo afrika muslimkeed iyo gaalkeedba waxay u dulman yihiin reer galbeedkaha marka nimanka dhaqaalo ma hayaan nimankii dhaqaalaha siinayana hadda waa waxaad aragtaan in iyagiiba ay haystaan oo musiibooyin badan uu ilaahay ku furay maraykanka wixii ka dambeeyey kow iyo tobanka sebtembar wixii dagaalo u galay dhaqaalihiisa ay saameyno badan ku yeesheen kadibna ay usii raacday musiibadii corona oo ilaahay dagaalo badan ku salliday dagaaladan hadda yurub ka socda si guud dhaqaale ahaan horta nimankii biilayay dhaqaale ahaan u baaba'ay oo maxaa la yidhahdaa iyaga yaaban oo ingiriiska hadda waxaa ku dhacay interest wasaare isu bedeshay muddo kooban interest wasaare isbedeshay iscadelaysaa kulli waxaa keenaya waa dhaqaale xumo marka nimankii ka dambeeyey ee biilay dhaqaale xumo hayso iyagana dhaqaalay ku dagaalamaan ma haytaan afrikaantan waa kow midda kale waxay arkeenna de waa meesha waxaa uga soo horeeya uga dhaqaalana ka helin dhimasho oo dad mujaahidiina oo ilaahay subxaana watacaala uu waafajiyey in ay naftooda huraan oo maxaa la yidhaahdaa ay shahaado raadsadaan cadowganna ay baabiyaan ilaahay u waafajiyey ayay la kulmeen marka markii hore ay imaanayeen maslaxad soomaaliyeed uma iman haddana maslaxad soomaaliyeed uma baxayaane waa maxaa la yidhaahdaa dhib ay ka cararayaan iyo wax ay la kulmeen oo maxaa la yidhahdaa oo ilaahay subxaana watacaala ka horgeeyey ay ka cararayaan ku baxayaan wata ustaad cabdallah ciidamada shisheeye muddadii ay joogeen waxaa dhacay dembiye dagaal ayaa dhacay inkastoo hadda maxkamadda i c i c c oo kale markii laga hadlay qadiyadda falastiin iyo madaxda yahuudda in lasoo xiro maraykanku ay ku qosleen oo ay yidhaahdeen i c c uma furna israa-el iyo wadamada la midka ah ee afrikaanka ayay u furan tahay si loo maxkamadeeyo marka yaa dembiyadii ay geysteen ee lagala xisaabtamayaa tan kale adduunka markii dhibaato ay ka dhacdo ciidan shisheeye uu ku duulo sida hadda vietnam oo kale aqoon-yahankii ayaa qoray wixii dhacay soomaaliya yaa diiwaan geliyey ciidankan atmis wixii ay geysteen yaase dembiyadaas loo raacanaya
xigmad seciraro raggii carabti soo carabtii maragtay wuxuu ahaa maaragtay yatiika alakbaaru man lam tuzawidi gabaygii ninkii ay ka mid ahay maaragtay macallaqaadka hadda ma xasuustaan ma xasuus ma hore ay ugu dambeysay horta diiwaangelinteeda ilaahi subxaana watacaala maaragtay agtiisa laga diiwaangelin wax ma dhumaan ataariikhu tacuudu nafsaa bay tiradaa carab wax ma dhumaan adee waxay geysteen anigu hadda feministka maaragtay afwaariye miyihi yani waxna ma qoro sida badan laakiin intii hadda waa soo joogay maxaad usoo joogta hadii la yidhaaha anigoon hadda waxna qorin oo qoraal hadda yani oo documentary aan ku noqona uusan jirin oo aanan waas qoraalka waas helin lidaa sidee laba anaga qori karne yani wax hadda inta aan maqlayay ama aan taagnaa ama aan joogay yaa ciidaas hadii la yidhaha ka siita adiga saaka marka dad baa ilaahay u keeni waata yaa loo raacanaya dad baa diiwaan gelinay idaacadaha jiray ayaga laftooda cadowgaha qorayay waxyaalaha layaaba cajiibka waxaa kamid a oo su-aashaan yani calaaqada la leh taariikhdii sayidkii iyo dagaaladiisii wax badan ha xadfaano wax badan ha qariyaano wax badan ha jaanjuugaan saas laa qudaara fiiha wey haddana waxyaaba aad la yaabto oo cajiiba ayaad ayaga kutubtooda iyo maxaan ku idhahdaa makaatibtooda iyo yacni ayaga maxaan ku idhahdaa waxa yacni arkiisyadooda gaaladii lafteeda ingiriiskii laftiisii yaad wax badan ka heli oo cajaa'ib oo aniga hadda aadan arag taariikha waa in ay sheegayaan dhacdo dhacday waana wax macruufo ustaad marka yay tahay taas marka laga yimaado way jiraan dad badan oo wax diiwaan geliya sida nidaamyada oo kale dagaalka ku jira ama halganka ku jira laakiin waxaan ula jeeday oo aan muujinayay dowrkii aqoon-yahankii aawey su-aasha darafkeeda kale haddaan u dhaqaaqano dembiyadii ay galeen nimankan yaa ku maxkamadeynaya haddii ay baxaan
taas waxaa weye horta insha allahu ilahay inankiis maxkamad hadday maxkamad cadaalada jirtay wayaa ku maxkamadeynay anaa ku maxkamadaynayna wallahi waana midda uu hadda ka calaacalayaba ya waa midda uu ninka ka calaacalayo wacafilmayn laakiin hadda maxkamad cadaalada oo wuxuu ku maxkamadeynayso oo hadda taas aniga ma ogi ma ogi maxkamadda alle iyo taas hadde waa baabka lo nimankaana kafaray lahaayeenba oo xaggaas waa iyadu waa taadi laakiin maxkamadda hadda adduunka annagu kama harayno soomaalidana ka aarsan wixii ku dhacana waa la ogaan taariikhda ha laga sajilo saaka insha allahu tacaala lama mooga waxa ay geysteen way ka geysteen dalkan marka insha allahu waa laga gudi maxkamad kale oo hadda yani maaheed baan dhahnaa ayadaa maaragtay noqonaysa mubtadil maxkamad caalamiga waa maxay tahay wadis wax jira maaha ayadaanba kasoo horjeednaaba dulamka iyo dulamka iyo dulmiga iyo maaragtay jawrka iyo waxaba meeshu ka yimaado wey annaga taas ma mama odhan maaragtay banaanka dhignay soo maah marka maxkamaddu way imaanaysaa insha allahu waa tahay maxamed sheekh xasan haddii ciidamada shisheeye ay wadanka ka baxaan e, maxaa horyaalla bay kula tahay e, xarakada mujaahidiinta al-shabaab
horta waa su-aal muhiima oo in laisweydiiyo u baahan laakiin hal mar aan waxyar ku noqdo qodobkii ahaa maxkamadan iyo waxay kasoo saartay maxaa la yidhaahdaa madaxda yuhuudda iyo cadaaladda horta maxkamada waxaan leeyahay hal arrin aan ka baraarujin lahay oo as leeyahay dad badan kuma baraarugayaan maxkamadda waxay sheegtay laba qolo in lasoo xiro qolana waa nimanka sacaabinta ee filistiin madaxdooda qaar ka mid ah qolana waa madaxda yuhuudda hadal hadalba ha ahaato oo madaxda yuhuudda baysan soo xirin laakiin maxkamadda waxay u dhigantaa inay tiri yuhuudda intay fiirisay war yuhuudyaa dhib ku haya yuhuudda waxaa dhib ku haya laba qolo madaxdeeda oo netanyahu ugu horeeyo oo qorshe xumo iyo halaagkooda yuhuudi iyo nimanka filistiiniyiinta iska caabinta ahaa oo shacabkoodii u dagaalamaya oo yuhuudi la dagaalamaya labadaa qolaa dhibkays labadaa qolaa lasoo xiray in la dhahay u egtaha marka waxaad moodaaba go-aanka sidiisaba inuu dan u ahaa yuhuudda dhinacyada dhanba leanna laba qoloo yuhuudda dhib ku haysa netanyahu iyo wasiiradiisa oo maxaa la yidhahdaa dagaal aysan natiijo ka gaarin ujeeda dadba ha baabiciyaan laakiin dagaal ay natiijo ka gaarin ujeeda ku haya yuhuudda oo ummadoodii halaag u horteedaya hala soo qabta dheheen waa tahay iyada hadal intaasaaba waxay u baahan tahay ba maxaa la yidhahdaa ku baraarugid iyo ku noqosho waa tahay markaan mawduuca su-aashaada u imaado maxaa la yidhaahdaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ilaah ha u yasiro horta howl adagaa sugaysa wadankan markii la qabsado ay xarakada insha allah waana wadankan mujaahidiintu way qabsan doonaan laakiin had markii la qabsado waxaa sugaya howl badan leanna haddii la yidhaahdo dhanka dhaqaalaha haddii la yidhaahdo xataa dhanka afkaarta marka horta eh, allah subxaana watacaala wuxuu balan qaaday dadka muslimiinta ah haddii ay ku toosnaadaan wadadiisa oo ay asaga ka cabsadaan in wax walba uf- uu u fududaynayo man yataqi illaha yajcal lahu makhraja horta insha ilaahi subxaana watacaala hadba taqwadaada intay la egtahay alla ka cabsigaaga iyo iyo saad dadkaada muslimiinta ugu dadaalayso dad ummadda ah, maxaa la yidhahdaa racyada kuwa ah saad ugu dadaalayso si la egu ilaahi subxaana watacaala adna kugu gargaaraya oo makhraj kugu samaynaya iyo meelaad ka baxdo allah subxaana watacaala wuxuu ummadda muslimiinta u balan qaaday eh, suu qur-aankiisaba ku sheegay wacda allahu aladiina aamanuu minkum wacmilu saalixaati layastaklifanahum fi lardi ilaahi subxaana watacaala meesha dadka muslimiinta ah haddii ay la yimaadaan iimaan iyo camal saalixa ilaahi wuxuu u balan qaaday inuu u tamkiininayo dhulka uu amnigoodna ugu bad- eh, cabsidoodna ugu bedelayo amni marka maxaa la yidhaahdaa waana allah subxaana watacaala maro badan uu qur-aan ku sheegay waman yataqi illaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib marka allah subxaana watacaala un eh, wuxuu noo balan qaado dadka muslimiinta ah uu u balan qaaday hadba intii ay asaga ku xirnaadaan in la eg inay maxaa la yidhaahdaa iyagana ay helayaan nicmo iyo barwaaqo iyo amni marka insha allahu tacaala waxaan leeyahay mas-uuliyadda eh, xarakada saaran oo sugaysa waa mas-uuliyad culus laakiin allah subxaana watacaala wuu u fududayn doonaa haddaba dagaalkan markii laisku fiiriyo eh, miisaanka adduunka markii la fiiriyo waa dagaal oo oo ay dhihi jireen da- eh, maxaa la yidhahdaa qolada askariga dagaal oo hayru caadil ah oo ay- ama hayru kafo isuma dhigma la dhihi jiray maca dalika ilaah subxaana watacaala wuxuu siiyey guulihii la arkay oo inta la ekeen la arkay marka kullina waxay ku xiran tahay waa un s- sida alle aad ugu dhawaato iyo saad ugu xirnaato iyo saad uga cabsato unbay ku xiran tahay wax walba marka insha allahu tacaala mas-uuliyad waana waxaa ugu badan hadda dhici doona hadda imaarada afghanistan oo kale waxyaabaha qabsada oo la- la la yaabna waxaa ka mid ah in markii wadanka qabsatay iyadoo ay wadankii fatahaado ka dhaceen ay dhowgariido ka dhaceen in haddana dowladihii deriska ahaa ee dabadhilifka ay qaxootigii afghanistan ee soddonka sano xilligii midowga sofiyeeti xataa guri inay kusoo rareen marka laakiin maca daalika haddana imaaradu ay ka dabaalatay mar walba qofka muslimkaa uu ilaahay isku xiro ma waxay noqonaysaa in uu ilaahay subxaana watacaala isagan uu makhraj u sameeyo uu maxaa la yidhaahdaa uu u fududeeyana wax walba waa tahay een, ustaad eh, cabdalla eh, maxaad ka leedahay welwelkan hadda xooggan eh, madaxda iyo siyaasiyiinta oo oo ay leeyihiin sidii afghanistan ayaa ka dhacaysa diyaarado ayaa la qabsanayaa arrintaas eh, maxaa u xal ah subxaan allah bismillah arrintii xaqiiqatan horta waa arrin yani horta ayagaa sheegay ayagaa ku celcelinayo ayagaa maaragtay annaguna insha allahu waxaan leenahay ilaahay ha rumeeyo ilaahay ha rumeeyo afghanistaan ay noqonay iyo dirshadahan diyaaradahan dirshadaha qabsanayna iyo daaqadaha iyo wax dhan ayay kasoo wada yeertay waa anta aclam mini biah adaa igu ogaal badan waana insha allahu laakiin midda su-aasha oo yani dabtaa oo ugu dambaysa oo tiri yani ayadona taas ku dhicin oo la cararin oo diyaarad waxaa kale oo maaragtay badiil ah wuxuu yidhi adigaba caqli caqli ma leed buu yidhi andigeeda ma leeda caalim ha lagu dhige wallahi ayagay u taallaa laakiin way leedahay oo haddii qofku ilaahi subxaana watacaala towbadiisu waa furan tahay tilbaabkiisuna ma xirmo intay goore goor tahay tan kale yani ilaahi subxaana watacaala dadka qofkii iska tawakalo badiil waa jiraa badiil waa jiraa xag alluu ka jiraa xagga aadanahana waa ka jiraa xagga maaragtay dalka iyo dadkana waa ka jiraa yani laakiin waman yadlab waman yadlab yaa dalbaya yaa dalbaya yaa dalbaya Ee, maaragtay yaa raadinay qofkii yidhaaha war aniga nimayo tubta ilallahi wax ka weyn lama arko qofku tooba ilaahay loo yimaaday iyo noqosha laakiin dad yani hawl adag ku jirni wuu isog yahay waxaa la yidhi ceyrin cune calooshiisu ka tunqaba nin hilib ceyriina ka dhargay wuu og yahay calooshiisa inayna maaragtay caafimaad iyo wanaag ku jirin Waa tahay.
xaaladda wuu dareen Waaya.
marka nin walba meeshuu gaaray Waa tahay.
ninkeed, yani waa xaalad adag Aad baad mahadsan tahay.
insha allahu waqtiga ayaa aada noo soo kulaalay
arrintuna toobaduna waa u furan tahay laa ilahay hadduu dadkii toobadii ka aqbalaya iyagoo meel kasta gaaray yani hadda wakti kale waa sii- waa sii furi maayo taase waaya waa la ogyahay toobada iyo ilaahay subxaana watacaala xalinimadiisa iyo qanfurnimadiisa aad baad mahadsan tahay ustaad cabdalla waa maaragtay waxaan siinayaa eh, maxamed sheekh xasan maxamed waa dhankaaga gebagabadii eh, dagaalkan marka si guud ahaaneed ummadda soomaaliyeed een, qeyb bay ka tahay eh, laakiin markii la abla ableeyo saddex qolo ayaa la dhihi karayaa wuu u dhexeeyaa ciidamada shisheeye oo dhinac ah qolo la safan oo dowladda federaalka iyo wadaadaheeda ah iyo qolo kasoo horjeeda oo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ah saddexda qolo maxaa taariikhda ugu qormaya ee markay baxaan atmis adoo soo koobaya waxay dhahaan taariikhu laa yarxam cibaaraha jirta oo ay carabta aada isticmaalaan taariikhda ma naxariisato cidna uma mujaamarayso cidna uma kaleexato xaqiiqda unbay soo tarisaa marka horta waddankan iyo si guudba caalamka qof walba wuxuu galay iyo wuxuu guday taariikhda bay qoraysaa qofkii bogaadin loo qoro oo baal dahaba lagu qoro iyo kii baadinimo iyo baal xun lagu qoraba war taariikhdu way qortaa Eh, markaan sii kala qaadno eh, markii waddan lagu soo duulo horta dadku waa un saddex nooc ay noqdaan qolo kuwa soo duula markii laga tago dadka waddanka degan ee asalka u leh waddanka qolon bay noqdaan qolo waa qolo nimanka soo duulay taageera ee ku garab noqda qolana waa qolo nimanka soo duulay la dagaalama ee kasoo horjeesta ee maxaa la yidhaahdaa geesaha geliya qolada saddexaadna waa qolo aanan labada dhinac baraacin marka taariikhda laba qoloba waxay ku qoraysaa baal xun haba sii kala liitaan laakiin baal xunay ku qoraysaa qoladii cadowga la jirtay ee maxaa la yidhaahdaa ee la safatay horta waxay ku qortaa baal xun oo cadowgaasay la mid tahay cadowgaasay ku xukun tahay raacdaa taariikhdan ayagay la gashaa qolada wadanka khudlaanisay badanaa waxay u badan tahay taariikhda qaar aysan sheegin ee qaar khudlaan lagu qoro ama ma waaba la ihmaaliyaa oo wax kasoo qaad maba ahaba qolada la dagaalantay oo maxaa la yidhaahdaa oo cadowga la dagaalantay ee wadanka u halgantayna taariikhda baaldaabi ku qorta waxaan tusaale usoo qaadan karnaa qabaa'ilka soomaaliyeed odayaal ay lahaan jireen maxaa la yidhahdaa gumaysi ingiriiska markuu yimid badanaa waxay taariikhda sheegtaa qolo la safatoo baal xun lagu sheego iyo qolo la dagaalantay oo baal dahaba lagu qoro sida sayidka iyo raggii lamidka ahaa marka insha allahu tacala haddan waxaan leeyahay xarakta xarakta shabaab mujaahidiin iyo wixii ku garab ah iyo qabaa'ilka maxaa la yidhaahdaa garab galay iyo dadkii soomaaliyeed ee maxaa la yidhaahdaa garab ku ahaa dhammaanba inay taariikhda ku qori doonto wata baal dahaba oo dad wadankan usoo halgamay oo hadda ka hor cadow wadankan isu soo kaashado nooc walba leh wata oo gaalo gaalada adduunka hogaaminayso inay ka hor tageen oo ay maxaa la yidhahdaa laa dhaheen wadankan wax walba kama samaysan kartaan ay dhaheen wadankan rag uu leeya inay dhaheen way iyo qoladan kale ee gumaystaha oo soo duushay oo iyaga waa la ogyahay gumaystaha adduunka wuxuu ka geystay ingiriis adduunka ah, khalad uu ah, maxaa la yidhahdaa fidno uusan adduunka dhex dhigin oo hadda horsan ma jirto fidna hadda horsan ma jirto ilaa ingiriis adduunka dhex dhigin waagu gumaystaha gumaystaha ahaa haddana gumaystayaasha waa sidaa wixii gumaystaha la saftana gumaystayay ku baal yihiinoo iyagun bay taariikhda ay ku qoraysaa baalka liita ee maxaa la yidhahdaa dabadhilfinimada iyo dabaqoodhimanada qoodhisimada ah way Een, hal daqiiqo ustaad cabdalla maxaad kusoo gabagabeynaysaa mawduucan horta ilaahay subxaanahu watacaala alxifti khayrkana waafajiyo xaqiiqatan gabagabada mawduucan iyo waxaan waa muuqataa ummadda soomaaliyeed ayaan mid leeyahay oo kulley mediahaas iga maqlayso oo hadda barnaamijka dhegaysatay oo aragto oo su-aashaas hadda la weydiiyey ee akhil xamed la weydiiyey wad maqlayso oo cid walba leh aqoon-yahan leh culimo leh ganacsato leh oday leh waxgarad leh yacni luuqa soomaaliga ku hadla soomaaliga ku hadlayaa sheeku yani wax la wada fahmi karo wey idaacaddana soomaali ku baxaysa ayagoo saas haddana waxaan leeyahay arrintaas inay bal aad ugu ugu ilgodaan oy aada u fiiriyaan xaaladuna waa gebagebo taariikhduna ma naxariisato siduu yidhi walaalka waa wax macruuf waa silma macruuf Ah, waana runtii wayna iska muuqataa ciddii baal dahab gelayso iyo ciddii baal madow gelayso iyo ciddii maaragtay yani ma ya ilaahay subxaana watacaala markuu sheekeynay reer banu israa'iil ya aayadii ku jirtay fi suurati alacraaf wuxuu yidhi alle subxaana watacaala yani maaragtay markuu sheegay labadii qole kuwii ka reebay iyo kuwii kale kuwii aamu waa laga aamusay dheheen culummadu kuwii saddex kuwii yidhi maxaad uga celinaysaa oo ka dhacdhacay kuwii ayagu xamaanta sameeyey iyo kuwii ka reebay kuwii xumaanta sameeyeyna waa la sheegay xumaantoodii iyo baabaoodii kuwii kalena waa la sheegay inay fiicnaayeen dad yani miisaanku halkaasuu yaallaa miisaanka iyo halbeega wax lagu kala goynayo dadku yaalla waana loo jeedaa wax loo jeedana Waa tahay.
waxaa weeye warshi ma laha aad baad umahadsan tahay marka dadku caqligooda iyo cilmigooda iyo garashadooda iyo garaadkooda iyo waxa loo geenay iyo waxa loo sheegayo inay wax ku qaataan oo wax ku darsadaan oo wax kala rogaan oy miisaamaan yaanu sheegayaa caalamkuna waa caalam cid kale gacanta ku dhigo waa tahay ustaad waqtiga ayaa nagu dhacay waa la xaangediye xaangedis yani calooshaa laga raray wax dheerka laga raray xagee meeqaab bay yeelan marka ummadda waxaan u dardaarmayaa aakhir ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo xaqa xaq iyo baatil ma sinno inay xaqa arkaan oy raacaan oy allahooda iyo aakhiradooda iyo adduunyadooda intaba ay u fiiriyaan ciddii diido way dilloobi waana way rogmi waana maaragtay taariikhduna way qori Waa tahay.
sida xun bayna ku qori Aad baad umahadsan Taariikhdana tahay.
cidda qoraysa iyo meesha laga qorayo cidda qaalama arko Aad ba- jazaaka allahu khayr aljazaa waa tahay waa kulley ilaahay abshirkaana waa Waqtiga ayaa nagu dhacay.
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa tahay intaa ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo maanta aanu ku falanqeynaynay wejiga labaad ee bixitaanka ciidamada shisheeye oo bisha soo socota ee juun ku beegan waxaa nagala qayb galay oo mahadiha ka gaadho aanu leenahay aqoon-yahan cabdulaahi axmed cabdulle iyo aqoon-yahanka kale maxamed sheekh xasan tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البايسين ما لكم تلبسون حلة البايسين زمجري رعود أنت يا أحلى نشيد وزاري يا وسود نحن روح الشهيد حزبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقتها المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون